بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر لها الدين تها الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قد مننا عشر كتب بيستيتناد وقدا بيه كتاب نور اليقين السيرة رضا وحنا سوى شيدنا إياه شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال mucjisaadkii rasuulkaynu maraynay sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan mucjisooyinkii la xidhiidhay ibraa'u lmardaa wadawi lcahaad dadka dhaliilaha iyo iinta la-aa dadka iinta leh ama aafaba jidhkooda ay ku timaado sida ilaahay uga sabab dhigaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ducadiisa iyo gacantiisa iyo qur-aankiisa ilaahay ugu bogsiinayay wabasaqa wuu tufay nebigu calaa aahari sahmin meel leeb ka dhaawacay aharkuna waa raadkii sahmiguna waa leeb meel leeb ka dhaawacay fii wajhi abi qataata abi qataata oo asxaabiga hore ishu ka soo dhacdu u hagaajiyay ayaa meel leeb kaga dhacay fii yowmi diqirad fii yowmi diqarad dagaalka diqarad la odhan jiray qaswat lghaabana waa la ydhaha dagaal carabta ay la galeen buha asxaabtu eriya kaymonaya baa lagu dagaalamay raggii wacdaraha muujiyay abu qataata ka mid ahaa leed adag baaste ayaa lagala helay wejiga oo dhaawac rasaaseed baa ka soo gaadhay aan idhaahna leeb dhaawicii baa markaa dhibaato weyn ku reebay wejiga abi qataata nebigu wuu masaxay famaa daraba calayh raad kuma reebin walaa qaaxa mana fool xumaanin daraba calayhi kumuu dhicin macnaheedu maaha laakiin waxa weeye maa taraka calayhi aharan raadkagamuu tegin qaaxa yaquuxu qawxan bimacnaa tawarama walahu shaynu meeshiibaa barartay foolxumana yeelatay qaaxa qaaxa waa noocaa wey mar haddee qaaxada soomaalida caloosha kaga dhacdaba halkaasuma kasoo qaateen oo iyaba waa dhaawacune markaad munjidka iyo kutubta luqada eegto qaaxa waa min baabi yaquulu qaala yaquulu qaaxa yaquulu yaquux baabkeeda weeyaan waa maaragtay waa ajwaf ficil cayntiisa aan idhaahna ay ka bugto wow waa taallaa ilaa midna yaadu asalkeedu waa wuxuu ahaa wow midna alifku marnayo asalkiisu waa ya marna waa wow marka walaa qaaxa foolxumana muu yeelan masaxaaddii uu nebigu ninkaa meesha ka masaxay waxay ka dhigtay mid sidiisii ku ceysay taasi mid bahayd waa qisooyinka jiray asxaabi dee obretion uu diray habeennimo oo afduub ahaa oo nin yahuudi oo laga fadhiyi waayo soo afduubay macnaa soo dilay oo meel ka dhacay markuu hawsha fulinayay adinkii jabay lasoo qaaday markii la yidhi ninkii waa soo khaarijinay oo nebigu cagta u masaxayna dhudhunkii jabay unuu masaxay oo dabeedna isku taagay oo waxba sidii aanay ku dhicin oo kale way soo marnay wa asaaba waxaa ku dhacay ibna mulaacib asinna ninkaa shiishyahankaa mulaacib lasinna waa ninka shiishyahankaa weeye dhugtanka iyo toogta ku fiican waa tani naanaysu lahaa bay ahayd laakiin magaciisa waxaa la odhan jiray caamir ibnu malik ibnu jacfar alcaamiri abu bara kunyadiisu iyo magaciisu kaasay ahayn ninkaa waxaa ku dhacay istisqaa ama istiqaa mid la yidhaahaba shuban amaba huqaaco adugu furmay ninkaas ninkaasi waxaa lagu salliday wixii uurtiisa galayay baa joogsan waayey oo wuu soo celiyaa uun fabacaa ila الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam nebiga cid buu u dirtoo wuxuu ihi war rasuulka ilaahay bal wax dawaa inu hayo ha laygu diro faakhada biyadihi xafwata min alard nebigu gacantu kusoo xantoobiyey xoogaa ciida faakhada biyadihi gacanta wuxuu ku qaaday xafwatan min alard xantooba yaroo ciida ayuu dhulka saa uga soo qaaday fatafala calayha wuxuu ku tufu ku akriyay wixii ilaahay baray ayuu nebigu ku akriyay calayhi الsalaatu wasalaam faakhadahaa mee uma acطaahaa rasuulahu kaa bukaankii ninkii uu soo dirsanay ayuu ciiddii ugu dhiibay dawadii waa taas faraqa ku guntabu ciid nijaasa mahayna dawcan tii istaralka ahaydee nadiifta ahayd bahayda dee madiineha ninkii wuxuu odhan karaa ma jiro fa akhadahaa wuu qaaday mutacajiban isagoo yaabsan yaraa malaynaya annahu isaga qad huzi'a bihi in lagu dheeldheelay qad huzi'a bihi in lagu jees jeesay waa nin kasta wuu kuu soo diray talow ciidduu kuu xambaariyey maxay ahay miskiinkaasi wuu yaaboo dhaguhu qabsado wuxuu uhi talow ciidani siday tahay dee xaggay ka socotaa miyaa laygu dheeldheelaya laakiin wuu iska qaaday uun ilaan dhambaalwadu ahaa dhambaalwale muran uma furnee fa ataahu bihaa ninkiibuu u keenay ciiddii wa huwa calaa shafiy isagoo mawd qaryaala geeri marka eraygaa la cabiraa waxa weeye qariibun min almowt markaoo isagoo geeri qaryaala sii dhimanaya dee qofka haddii calooshiisii wax ku waa daacunkuba waxuu wax ku dilowna fasharibahaa fashafaahu allah ciiddii buu biyo ku qastuu walaaqday dabeedna wuu cabo ilaahay baa cafiyey waa ciiduu nebigu wax ku akriyay calayhi الsalaatu wasalaam marka waa jirayba xadiid kale oo kani waa daciife kaa kale isaguu sugnaaba oo nin meel xanuunaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa fartuu qur-aan ku akhriyay markaasuu ciidda saarayay markaasuu halka bugto saarayay wuxuu akhriyay biturbati ardinaa biriiqi bacdinaa yushfaa bihi saqiimunaa ciidda dhulkayaga candhuufta qaarkayo ayaa ilaahay ku caafiyaa kuwa yaga buka marka waa siyaabaha lagu daweeyo meesha hanfafanaysa ama kaaraysa intoo fartan lagu akriyo ducada ciidda la saaro dabeedna halka xanuunaysa la saaro balbalaysa biidn illaahi bay ku bogsa ile ducada nebigu sir bay leedahay alayhi isalaatu wasalaam waayo ilaa ciiddana il waa laba cunsuroo iska agdhow baynu innaga iyo ciiddu ciiddu midabaday leedahay baynu leenahay dabeecadahay leedahayna waynu leenahay waa laba cunsuroo islaasimsanoo iska agdhow ilaahay baa yihi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyadaanu idinka abuurnay laydinkuna aasayaa waa idinka soo fuuri uun sida likuu dhulka uga soo fuuro ayuunba idin marka dambena ciiddaasun ka soo fuuri wax alla waxaa dad cadcad iyo waxaa isdhalaalinaya oo dhami waa reero ciideedu xadiid kaloo aar saxiixa xasana baa wuxuu ahaa nebi aadam calayhi salaam markuu ilaahay abuurayay ciid buu ka abuuray siduu qur-aanku sheegay ciiddaa wuxuu ka soo qaaday caalamka oo dhan macnaha midba meelba in yar ayaa laga soo qaaday ciid isku jirjirta bay ahayd oo meel qura laga soo qaaday marka ummaddiisiina waxa ay abuurkeedii uu yimid wuxuu yimi iyadoo muuqaalka ciid oo kale leh ciidda midabadeeda dabcan way kala duwanyihin soo maaha waddankeennana qura markaa taraa ku marto sida dhoobamada ugu jirto ayaad meel cad gelaysa haddana meel cimiira baad gelaysa haddana meel casaana baad gelaysa haddana meel caweef haddana meel boodh iyo caracad ah dadkuna dee waa noocaasu mid madow daraaddii sida qulka la dhalaalaya iyo mid caddaan la dhalaalaya oo isagana de ay soomaalidu markay arkeen ihaankan waa saan caddaale labadaasaa isbarbar taaganee baleeg ilmo bani aadam iyo inta udhaxaysa waa labadaas mid caddaan la dhalaalay iyo mid madow la dhalaalay meelaha ugu madow adduunyada waxaa lagu sheegaa noobida eryadan koonfurta suulaan dadka ugu madoowey marka kuwaa iyo kuwa u cad marka las intaa la isbarbar dhigo muuqaalkii dhulkay ka turjumayaan sidoo kale dalsanka dhulkiina dee waa kaa qur-aanku markuu qaybinayo dhul dalsana iyo dhul diriya buu u qaybiyaa dadkiina waa noocaas dad gobonimadoodu liidato iyo dad wanaagsan oo nasab oo fiican oo maaragtay qiyam iyo akhlaaq leh labadaasay dadkiina u qaybsamayaan almuhim tacliiqa waxaa inoo keenay inaanad ciidda fudaydsanaya arrinkeeda waana odhan dee ciiddu tala maxaa macnaheedu ahaa dee ciidda saasaynaan isaga fogeyn uga ag fogeyn waaya mucjisaadkii baynu ku jirnaa rasuul allahi moxamed sala allahu alayhi wasalam wataqadama waxaa inoo soo horumaray xadiidu caliy caliy bnu caliy bnu abi aalib qisadiisii iyo waramadihi bakooradiisi ramadku waa bakoorada fii qaswati khaybar bay inagu soo horumartay taana waad xusuusantay wey macnaheedu in la qabsoo ku darsa liiska dagaalkii khaybar waa kii yuhuudda lala galay niman dagaal cuna bay ahaayeen qalcaday lahaayeen u badan bay dhigteen waa la mari waaye muddaa lagu warwareegaya muslimiintiina dhaawac badan bay gaadsiiyeenoo meel tiro dheer bay ka soo shiishayeen maalintii dambumaa loo nuuriyey nebigoo waxau hi la ucطiyanna araayata qadan rajula yaftaxu allahu biyaday insha allahu tacaala calanka waxaan u dhiibaya aroorta rajulan yuxibuhu allahu warasuuluhu huwa yuxibu allaha warasuulah nin ilaahay iyo rasuulku ay jecel yihin isaguna ilaahay iyo rasuulka jecel meeshana aroorta inoo fura baleeg waxa weeye jacaylkii ilaahayna waa loo sheegay ninka ah meeshan la mari waayo ee laga biyo keeni waayo inuu bannaynayana waa la sheegay boos cajiibu ninkaasi taagan yihi dabeedna asxaabtiibaa waxa ay leeyihin cumar ibnu khadaab baa wuxuu leeyay weligeyba madaxnimo ma jeclaanin maalintaasuma jeclaaday baasha madaxnimada la ydhaha waan ka warwareegi jire maalinta ay yeelatay taytalkaa waxa aan daneeyey buuhi ninka ayaa kaa dhiga markii subaxdii la isu yimina nin waliba uu soo jilba joogsaday bal inuu nebigu arko inuu arku idhaahdo meesha janaraalka hogaaminaya waa adiga macal cumar baa soo hanqalka soo taagay markii dambuu nabigu mee cali cali bn abi aalib mee markaasaa la yidhi dee waa bukaaba ninkaasi oo indhaha bakooraysan yahay raggii booska banaysan lahaa waxay dhaha u bakooraysan yahay ayaa hore loo soo qadimay macal bakooradiisa u yeedhan markuu isa soo taagayna fatafala fii caynay labada indhood buu kaga akriyay kolkaasay dabeetana indhihii xuruucaynta u egaadeen ay cadaadeen ka dhaqaaji buuha calanka qaado dee ku hinji cadowga waa kii marqaabe ee lahaa miyaan ku wadaa un ilaa nooceenno kale ay noqdaan maya waa horta ugu yeedh buuhi xaqa la an yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam sidii baa ilahay ku furay almuhim qisada waad soo martay sheekuna wuu kuu soo gaabiyey wuu ku ishaaray waa mucjisa rasuulka uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waayahay waayru daalika iyo wakayru daalika kaiir intaa aynu soo sheegnay waxaan ahayn baa badan oo mimaa yacjizu qalamunaa can caddi mimaa yacjiz waa shay uu ka caajisayo qalamunaa qalinkeennu can caddihi inuu tiriyo inaan qoroon tiriyo mucjisaadkiisa qalinkaaba ku daalaya warawaahu iqaatu lmuslimiina alaclaam warawaahu waxaa wariyey mucjisooyinka ah iqaatu lmuslimiin culimadii muslimiinta ee looga qaateenta ahaa looga looga qaadanaya hadalka alaclaam ee caanka ahaa muuqaalka dheeraa wey waa mucjisooyinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa u sheegaya weliba in sidaa wax ku bogsanayaan inagu qofka dhibaata ku timaada qur-aankaynu ku akhriyaynaa ilaahay baynu u baryaynaayoo waynu u ducaynaynaa innagoo rabbi baryayna ase aan ogeyn go-aanka ka soo bixi doona marna la aqbalayo marna la aqbali waayo laakiin isaga ilaahay wuxuu usii sheegayay hebelkaasi inuu waxaa ku bogsan doono arrintaana uu u qabto inuu waxaa ku akriya waxaana u sameeya kuna bogsan doonaa ilaahay u sheegaya dariiqada u fulinaya baa noocaa ahay kalsooni baa loo siinaya weliba marka waa arrinu aanu inagala mid ahayn rasuulku sala allahu alay wasl ilaa mucjisay u tahay inagu mucjise ma hayne karaamada uu qofka weliga ahi leeyahay waa mid u qarsoon isaga waa mid aanu ku faani karayn waa mid sheegaysa un baryo ilaahay inuu ilaahay baryo oo uu muujiyo isagu dee addoon caajisoo ducaynaya un inuu yahay taal aanu haynin taqwadiisa daraaddeed baa markaa ilaahay u yeelayaa shay cajiib ah ayaa la siinayaa waay laakiin qofku hadduu yidhaahdo sidaasaanu nidhi oo markuu qof bukaana arko anaa sidaa odhanaya u bogsanaya waanu ka afuufaynaa waanu ka leefaynaa waxaasoo dhan hadduu akhriyo dee meeshii waxbuu go-aamiyey xataa waa ereyo aanu nebigu waa isticmaalin calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay u sheegay shaygaas inuu fulayo muu isticmaalin rasuulku waa ereyo aanu odhan karin qof bashari anigaa sidaa yeelaya inuu ma odhan karo wax maaragtay ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala amaa maa manaxahu allah iyaahu ilaahay wuxuu nebiga siiyey oo ah min ijaabati dacawaatih ducooyinkiisii laga aqbali jiray haddaynu qaarkood soo qaadanno ila rasuulka ilaahay buu ahaayoo ducadiisa waa loo aqbalayay mucjisaadkiisaanay ka mid ahayde qaar ka mid a haddii aynu akhrino kuwana ka mid ah fa ruwiya can anas ibni maalikin qaal anas waxaa laga wariyey inuu yidhi qaalat ummii ummu sulaym hooyaday ummu sulaym waxay tidhi ummu salama iyo ummu sulaym iyo iskaga kaa darni ummu sulaym waa anas hooyadii abu dalxa qaday dee ummu salamana waa xaaskii nebiga ayay ahayd oo abu salama uu ka dumaalay markuu dhintay oo iskaga yaregaan karaan qofka muuqaalka anas hooyadii islaam fariida bay ahayd mujaahidadahoo golxobkeeda qaadan jirtay marka gaalka lala dagaalamayo nebiguna uu ku arku uba daayeyba markuu nebigu madiine yimi ayay doontay gacan weyn inay ku yeelato waxtarka rasuulka waxay tidhi yaa rasuula allahi khaadimuka anas inan kan yare anase shaqaalaha ku ah udcu llaaha lahu ilaahay u bari horta inankaa yar baan kuu hadiyeeyey bayt inankaa saacaddaa laga bilaabo aniga waa nin fariida bay ti maskaxdiisay arag kani nebigu ku habboonye bay ti diinta iyo ehelkeeda waa in dadka loo geeyaa ufuqooda iyo mustawahoodu sarreeyo berigii hore soomaalidu markuu qofkaas geela ka soo bixi waayo ayay odhan jireen galbeed iska qabo galbeed iska qabo ama kan malcaamadda aan geeya arrin kale ma hayeen maya caynkaa maaha diintu waa shayga ugu qaalisan dadka ugu qaalisanna waa la xulaya markaa waxay tidhi ninkan yari waa fariidaha kuu shaqeeyo ilaahayna u bari oo u ducee fa qaala markaa nebigu wuxuu uhi allaahumma akfir maalah wa waladah wa baarik lahu fii maa aatayta ilaahayow u barakee maalahu xoolihiisa xoolihiisa u badi ubadkiisana ilaahayow badi una barakee waxaad siisay nebigu saasuu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam ilaahayow dadkiiyo dunyada anasu badiyo u barakee ilan dad iyo dunyo badan oo aan bilaa barako ahi waalli baad ka qaadaysa dadkuna way ku dilayaan dunyaduna way ku dilaysa marka dayda iyo dib jirna de way noqonayaan iyo waxaan la mahadin ilaahayow dad iyo dunyo badan sii una barakee marka macnaheedu maaha dad iyo duunyo aada hesho nicmooyinka ilaahay bay ka mid yihiine wax laga carara ma aha laakiin ilaahay waxaa la weydiistaa un dad iyo duunyo barakaysan ilaahay markaad baryaysa aakhiro oo qura baryi mayse adduunyada iyo aakhiraba waad baryaysa waa inaad hankaagu weynaadaa adduunyada qurana ha ku gaabsanin aakhiro qurana ha ku gaabsanin laakiin ilaahay awliyadiisa wuxuu ku ammaanay markay ducaysanayaan maxay idhahdaan allahuma rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar ha haddaad adduunyada un ay kugu darnaato keligeedaad barida maya labadaba ilahay wada bari waa kariim wuu ku siinayaa intaba qaala anas wuxuu yidhi fawallaahi ilaahay baa ku dhaartay ina maalii la kafiir xoolahaygu way badan wa ina waladii wa walada waladii ubadkaygiiyo kuway sii dhaleenna la yucaadduuna alyowm maanta waxaa lagu tiriyaa naxwa almia boqol boqol baa lagu tiriyaa boqol bay marayaanani ubadkaygii iyo tagoogayga ahaa iyo kuwii ay sii dhaleen tiradoodii baa riwaayo kale waxay sheegaysa riyaa saalixiinka aynu ku soo marnay tiradoodii way iga yargedmatee inan qablaha ka mid ihi waxay ii sheegtay inay boqol marayaan waa markay odayaashu dee jad ka jad uu noqdo awowgii saddexaad iyo labaad iyo dabeedna kuwa ka soo horbaxa oo abtirsimada ku waraysta wey wadacaa nebigu wuxuu u duceeyey licabdiraxmaan ibni cawf bilbaraka ilaahay barakaa la weydiista wuxuu hadday barakaysayin dad iyo dunyaba aad hayso iyo cilmi iyo caqli waxaad haysa adduunya wax baraka leh wuu burburan yahay tayana wuu leeyahay laakiin xikmaddu maaha badnaanta xaqiiqo jirta weeye cabdiraxmaan ibnu cawf ilaahay u barakee buuhi maalka iyo tijaaradda fa kaana waxaa oo ahaa nasiibu kulli zawjatin min zawjaatihi اlarbac fa kaana wuxuu noqday nasiibu kulli zawja oori kastaaba qadarkii ay heshay dhaxalka ka heshay ooridaasoo min zawjaatihi alarbac oorihiisii afartaa ka mid ah min tarikatii dhaxalkiisa oori waliba waxay ka heshay maxay amaaniina alfa siddeetan kun diinaar ama dirham dirhamba haddaad tidhaahdo dee afar lagu dhuftay siddeetan saddex boqol iyo labaatan kun oo dirham bay heleen ama diinaar ayay heleen xaasaskiisi dhaxalkii ka heleen iyadoo laogaya marka carruuri jirtana waaxid calaa tamaaniya inay qaadanayaan maxay xaasasku boqol kiiba sideed waxaan leeyahan sideed meelood marka loo qaybiya meel marka toddoba kale oo inta la-eg toddoba lagu dhuftay saddex boqol iyo labaatan kun ayaa meeshii ka soo baxaya waaya marka dardaarankii iyo waxaa laga reebay xoolihiisu caynkaasi ahaan u ka dhintay otoba miyaanu waxba bixin jirin maya wuxuu bixiyaa badnaa waa kan watasadaqa maratan biciir mar buu safar sadaqaystay ciir iyo cayr baa kala jiree ciirku waa safarka cayrka fardahaya baa la yidhahda abaaraadda meeraha ciir safar dhan buu sadaqo u bixiyay fiihaa sabcu mi'ati baciir toddoba boqol oo awr oo safar ah ayuu bixiyey waladat calayhi way u soo aroortay oo macnaha way u timid taxmilu min kulli shay wax walba wuu siday toddoba boqol oo awr oo safara oo raran oo nool iyo bagaash iyo wax walba sida mood iyo wax walba sida ayaa u yimi fatasadaqa biha wa bimaa calayha wa biakhtaabiha wa axlaasiha waxoo dhan buu isku daray fatasadaqa bihaa safarkiibuu sadaqaystay wa bimaa calayhaa wixii saarnaa wa biakhtaabihaa heeryadeedii iyo kooraheedii wa axlaasihaa karbaashyadeedii muu kala reebin toddobada boqol ee awrba siday isugu xidhiidhsayn ilaahay baana maahiyey buuli waa geesinimo weyn oo dad badan ku adag heerkaasuu xagga waxbixinta ka taagan sidaasaa ilaahay ugu barakeeyey marka akhtaabtu waxaa loo yaqaanaa waa mar waa kabaalladay noqdaan kolkuu neefku heeriyeysan yahay waxa weeyaan waa qobtolka iyo kabaallada iyo axlaastuna waa karbaashka karbaashkii awrka xigayey iyo qobtolkii sii saaraa iyo kabaalladii ka sii sarreeyey kaasee ka turjumaysa mabuu kala reebinba waa ducooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisee ka mid ahay wuxuu kor u qaadaaba uu barakoobay wa dacaa limucaawiyata bitamkiini fi lard mucaawiye wuxuu ugu duceeyey inuu ilaahay u hirgeliyo maamulka iyo madaxtinimada bitamkiini fi lard tamkiin macnaha inuu ilaahay awoodda maamul u suuro geliyo fanaala alkhalaafa kolkaasuu gaadhay madaxtinimadii hogaamintii ummadda wakhtigii xasan uga tanaasulay caama aljamaaca sanadkii midnimada ummadda waa kii ummadda hogaamiyey wa dacaa lisacd sacd ibna abi waqaas wuxuu ugu duceeyey biijaabati dacwa inuu ducadiisa ilaahay aqbalo famaa dacaa calaa axadin qof muu habaarin ila istujiiba lahu waa loo aqbalay ilaahay ii bari buu ninkaas meel adag buu qabsaday oo nebi maxamedo ilaahay waxaad ii baridaa inuu ducadayda aqbalo anigu codsigaygu waa kaas waa kii adag buu weydiistay furo cajiiba duniya aakhiraba lagu furayo ilaahay inuu ducada waayo xalaal cun noqo buui horta waan waan kuu duceeyee adiguna muftaaxa u weynaan kuu dhiiba xalaal cun noqon waaye cun waa ballankaa qaaday sidii buu ugu duceeyey famaa dacaa calaa axadin ila stujiiba lah dacaa lahu iyo dacaa calayhi baa jira dacaa hadday calaa ka daba dhacdo habaar bay noqotaa laami hadday ka daba dhacdana ducay noqotaa waa macnaha uu bixiye xarafka qofku habaaro waa loo aqbalaa kow karaamadiisaa ku dhacda qofka uu duceeyana lawu aqbalay ducadii nabigu ka istimdaadaya calayhi salaatu wasalaam wataqadama waxaa inoo soo horumaray ducaa'uhu licumar bni اlkhaaab cumar ibn khaaab buu nabigu ugu duceeyey an yuciza alislaama bihi inuu ilaahay islaamka ku xoojiyo abijahl oo camar la odhanayay iyo cumar ibnukhaaab oo aan islaamin labadoodaasoo dee abijahlna waktigaa waa kii gaalnimo ku tegey cumarna waktigaa muu islaamin ilaahay ou islaamka ku xooji buuhi labada cumar midkood labada cumar cumar iyo camar isku taqliib baa la idhaha marka ducadii ilaa nebiguu duceeyey calayhi salaatu wasalaam iyo codsigii ilaahay uu weydiistay wuu ka qaday calafna umuu yeelan abijahl oo gaalnimuu ku tegay cumar baa ilaahay u aqbalay oo kii islaamka uu ku xoojinayay labadooda laba ninoo qawiya oo tamar le bay ahaayeen ilaahay u labadaa gaaladee laga fadhigi waayo xooga badan ee dhan walba u ridaya ilahay midkood islaamka ku xooji cumar buu noqday kii baa islaamka ku xoojiya waa duco nebi iyo barakadiisa wa qaala liabi qataata abi qataata waxa uu ku yidhi aflaxa wejug wejigaagu ha liibaano oo ha wanaagsanaado allaahuma baarik fii shacarihi wa basharih ilaahayow jidhkiisa iyo timihiisa barakee macnaha wejigiisu markuu alla dartii ugu dhigay seefta iyo waranka iyo hubka qaswat ulghaaba dib baad u raajici doontaaye meel fardo badan iyo wax ka dagaalamayeen buu ahaa ninkii ninka ugu horreeyey dhulkan dhigay nimanka jabiyeyna abuqataatu ahaa saa darteed baa saddex jeer uu soo noqonaya abiqataato qisadiisu markaa kolkuu nebigu ku farxay calayhi salaatu wasalaam aad baa looga naxay kolkii hore kuwii gaalada ugu horreeyey markaa laga fadhihi la'aa ee fardaha horkacayay buu dilay kolkaasay yaaceen kii meydkiisii oo si xun u dhaawacmay buu macawistiisii saaray abiqataata markaa colkii dambe asxaabtuna markay soo gaadheen ayay moodeen abiqataati markaasay istirjaaceenoo ma abuqataata ay naga dhintay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markaa nebigu wuxuu yihi war abiqataate maahae waa ninuu dilo macawistiisii saarae colka sii yaacaya hore u gaadha isagiina wuu idinka horreeyaa isagu dib ka farxeen asxaabtu abiqataata oo gurmadku ugu soo horreeyey markaasuu colkii geela dhacay ayuu gaadhay ninka dilay sii eryaday lagu gaadhay markaasuu nebigu u duceeye wuxuu uhi aflaxa wajug alla wejigaagu quruxba tahayuu wanaagsanaadaa ilaahay uu timihiisa iyo jidhkiisa barakee fa maata wuu dhintay wa huwa ibnu sabciina sana toddobaatan jir buu ku dhintay mujaahidkani kaannahu ibnu khamsa cashara isagoo shan iyo toban jir la moodo macnaha ilkihiisa iyo timihiisa iyo wejigiisa iyo jidhkiisu wuxuu la mid ahaa qofka dhallinyarada ah ee shan iyo toban jirka ah macnaha timihiisuay u madow yihiin jidhkiisu siduu dhalaalayo gawsihiisu say u fiiqfiiqan yihin iyo ilkihiisu ducadii nabiga loo aqbalay calayhi salaatu wasalaam ilaa intanoo dhammi qofka ilaahay u hagaajiyaa waa nicmo qofkay daqash ka noqdaana dee waa kuwa kaawiyadda isla doonto dadku kaawiyadda maxaa ku kalifaya markay intani ka daqashowdo inta lagu gaboobaaba waa inta inta reer magaalku uu ila isku laayahay wey reer magaal badan ba hadday intan heli laha warshadaha kelin laha a timihii iyo jidhkii iyo ilkihii iyo sidoodii iyo indhihii sidoodiia toddobaatan jirna ah bal ka waran waana cajo badan wey suuq weyn buu ku yeelanayaa qofkaasi xagga shaqada iyo dadka dhexdooda iyo iyo hablaha guursanayabaa isku wada dab kaanahu ibnu hamsa cashra wa dacawaatuhu calayhi salaatu wasalaam almustajaaba ducooyinka nabiga la aqbalay agaru way ka badan tahay min an tuxsaa in la koobo inaynu koobno way ka badan tahay yaalicu calayhaa waxaa akhrisan karaya qaari'u siiratinaa haadihi qofka siiradeennan akhrisanaya ku daalacan karaya oo dee kutubta mudawalaadkaabu albidaaya wanihaaya iyo kutubta mucjisaadka nabiga aada uga warrantay gaar ahaan looga qoray ayuu ka daalacan karaya amaa maa adlacahu allaahu calayh dhan kale aan u gudubne waxyaabaha ilaahay uu tusay nebiga oo il min cilmi maa lam yakun min cilmi maa lam yakun wixii aan weli dhicin cilmigiisa ah waxyaabaha aan weli dhicin ee ilaahay uu sii ogeysiiyey ee mucjisada nebiga u ahaa calayhi الsalaatu wasalaam kuwa haddaynu wax ka sheegno fa mimaa saarat bihi الrukbaan waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dadka caalamka u kala soconaya ay wada sheegeen fa mimaa saarat bihi rukbaan arukbaan waa dadka gaadiidka fooshan ka masar ka soo safray baa sheegay ka ciraaq ka safray baa sheegay ka yaman ka safray baa sheegay arukbaan war isdhaafay oo qolo waliba dhankay ka timi ay sheegtay waxaa ka mid ahaa kuwan soo socda macnaa warkii tawaaturay ee nebigu waxyaabaha aan dhicin uu kasii warramayey ee waa wax cid waliba ogey فعن xudayفaةa رaضي الlaه عanه qaal xudayf waxaa la odhan jiray saaxibu siri rasuuli الlahi salى الlahu عalayه waslm nebiga sirtiisii ninkii hayay ayuu ahaa sidaa darteed buu cumar intuu u yeedho ayuu si gaara ula yeelan jiray warays markaasuu odhan jiray ilaahay baan kugu dhaariyey miyuu nebigu igu daray munaafiqiinta ilaa munaafiqiinuu nebigu kuu sheegaa jirte maya macnaha nifaaqa munaafiqnimada qof mu'mina ka aamin ayaa ka cabsada baa layidhi laa yakhaafu minhu ila almu'min walaa ya'manu minhu ila almunaafiq baa layahay munaafiqnimada waxa ka aamin noqda munaafiq waxa ka cabsada mu'minka ilaa nifaaqibaa sida biyaha kuusoo galgalaye marka cumar iyadoo jannadaba loogu bushaareeyey su-aashan u weydiinay munaafiqiintana dee intaa uu xudayfa ogaa nabigu u sheegay sheegidoodaan faa'iida ku jirna oo la iska daayay mar kale waa kii lahaa warbal waxaad iiga warantaa fitnada fitnada dhici doonta in nabigu wax kaaga sii sheegay markaasuu yihi dee waxaa lagu dhaafaa salaada iyo soomka iyo cibaadaadkaasaa lagu dhaafaa war maaha taataan ku weydiinaya laakiin as'aluk allatii tamuuju mawja sida hirarka hirarka waaweyn fitnada isu dabahaysa eh dadka dhagatiraysa ee laga yaabayo markaasuu waa kii lahaa iyada iyo adiga albaabba idiin dhexeeya luqad baa lagu wada hadlayaa ishaaraada muxuu yihi albaabka miyaa la furayaa mise waa la jebinayaa mee waa la jebinayaabu taa waxaa laga yaabaabu inaanu xidhminba markii dambea xudayfe la weydiiyo le xudayfo albaabka miyuu garanaya cumar haa wuu garanaya inuu isaga ahaabu albaabka fitnada cumar buu ahaayo waktigii nebiga iyo waktigii abubakar iyo waktigii cumar iyo fitna dadka muslimiintaa ka dhex kacday ile fitna waxaa la yidhaahdaa muslimkao qulubtoodu kala jisto madaxa isla dhaco dagaalamee may jirin laakiin labayo tobankii sane cumar cuhmaan madaxda ahaa lixdii sannadood ee dambeeyey ayaa fitnadaasi soo bilbilaabantay markaa dilkii cumar baanay dee waat ayaa ku awdnaa almuhim sidaasuu maaragtay ayuu xudayfa ahaa marka haddii la isweydiiyo sawtii nebiga lagu yidhi yaa ayuha arasuul balliq maa unzila ilayka min rabbik fain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallah yaxsimuka min annaas wixii lagugu soo dejiyo o dhan dadka gaadhsii haddaanad sidaas samayna risaaladii ilaahay dadka maad gaadhsiinin sawtii aayaddaasi jirtay waa maxay asraartan uu dadka goonida ah u sheegay arrintu maxay noqonaysaa waxaa la yidhi dadka gaadhsiiyo ha ka qarininoo u sheeg waa tashriicaadka wixii sharciya ee nidaama ee ummaddu ku soconayso wey ummaddu ku soconayso laakiin wixii aan wax xukunihi ku tacalluqin ee ama shakhsiyaadka ku saabsan ashkhaastii axwaasha ku saabsan sida arrimahan oo kale ee dadka xalaal iyo xaraan kaga xidhan aanay jirin kuwaa weeye waxyaabaha qarsoomi karaa facan xudayfata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaama fiina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama muqaaman mar buu nebigu naga dhex kacay famaa taraka shay-an shaynaba kamuu tegin yakuunu ahaanaya fii maqaamihi dalik halkaa laga bilaabo halkiisaa wixii ka dhacayay laga bilaabo ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamadu intay dhacayso wuu ka sheekeeyey wax alla waxaa iman doona maalintiisa halkaa uu taagan yahay laga bilaabo ilaa qiyaamaha ilaa xadaahu wuu ka sheekeeyey wixii dhici doonoo dhan mustaqbalka xafidahu waxaa xafiday man xafidahu dee ciddii xafiday ilahay cajalada u hagaajiyey wanasiyahu man nasiyahu ciddii ilowdayna way ilowday qad calimahu asxaabi haaulaai asxaabtaydan iminka joogaaba arrintaa way ogyihin buuhi xudayfa asxaabtii halkaa fadhiyeyba way ula ogyihin wainahu layakuunu waxaan dhacaya minhu arrimahaa uu sii sheegay ashayu shay baa dhacaya shay waxyaabihii uu sii sheegay abaa caalamka lagu arkaya faacrifuhu markaasaan garanayaa fa adkuruhu xusuusanaya waxyaabuhu nebigu ka sii warramay qaarkood ayaa mar berigii dambe mustaqbalka soo baxay ma shay waliba markuu soo baxo ayaan xusuusanayay wallahi waa kii maalintii uu nebigu muxaadarada dheere labayo tobanka saacadood ah jeediyey waa kii kasii sheegay arrinkaa waan xusuusanayay kamaa yadkuru rajulu siduu qofku u xusuusto wajha rajuli qofka kale wejigiisa idaa qaaba canhu markuu muddo ka maqnaado uma ra'aahu uu arko carafahu waa gartaa wuxuu ku uhi qofku mael qofbuu wejigiisa yaqaanay muddo dheer bay kala maqnaayeen markuu ka soo horbuxuu idhaahdo may garanaysaa marka hore wuxuu odhanayaa intuu faylka maskaxda ka baadhayo wuxuu leeya wejigaagu igu sawirany sow ma dhacdo waan ku yar garanayaa bal iyarsu dabeedna markaasuu isku dayaa kaa kalena inuu faylka usoo dhaweeyo hargeysaynu isku aragno taariikhdu markay inta ahayd wuu usoo yaro dhawaynaya siduu usoo wadwado ayuu malafkii helaya markaasu leeya haa hebel baad ahay marka dabeedna arrimo uu nebigu sii sheegabaa iga soo horbaxayoon ilowsanaada markaasaan dib u xusuusanaya odhanaya wallahi tana nebigu u sheegay siduu qofku qof wejigiisa arki jiray markuu arko una xusuusto isagoo marka kala xusuustaynba waaya facrif faadkuru kamaa yadkuru rajulu wajha rajuli waidaa qaaba canhu uma idaa ra'aahu carafahu kolkuu arko ayuu garanaya wamaa adri ma garanaya buuli xudayfa odhanaya anasiya asxaabii asxaabtaydan inay ogyihin ila asxaabtii nebiguba isaga asxaab u ah anasiya asxaabi asxaabtaydan inay ilaaween am tanaasawhu iyo inay isilowsiinayaan anugu ma kala garanaya inay ilaaween iyo inay isilowsiinayaane wallaahi baan ku dhaartaye maa taraka calayhi salaatu wasalaam nebigu kamuu tegin min qaa'idi fitnatin fitna mid hogaaminaya ilaa an tanqadiya adunyaa ilaa intay adduunyadu dhammaanayso qof kasta oo fitno hogaaminaya wuu sii sheegay qofkaasoo yabluqu uu gaadhaya man macahu colka la socdaa halaau mi'atin saddex boqol fashaacidan wax ka badan qof kasta oo dagaal fitno oo muslimka dhexdiisa hogaaminaya oo saddex boqol oo niniya wax ka badan wata nebigu ilaa samaahu lanaa qad samaahu lanaa wuu noo magacaabay bismihii magaciisuu noo sheegay wasmi abihi miyo magaca aabbihi wasmi qabiilatii iyo reerka uu yahay imise soomaali buu magacaabay khatar cadiim wax dee mamagacyo ay qaban karaanbaa dee ilaa aakhiru zamaanka ilaa mustaqbalka nin kastoo muslimiinta ka midoo dagaal ooga ah oo saddex boqol iyo unug col saddex boqol iyo wax ka badan wato oo fitno muslimka dhexdooda arridaya wuxuu sheegay hebel hebel oo hebel hebela oo reer hebela oo meel hebel ka dagaalami doona fitnadaasu samaynaya muslimka dhibaatada waxaasheegay miyay qaban karaan badee inta deegaanka aad joogtaad dirqi ku xafidaysaa iyo sanadaha aad joogte arrin adag wey marka xudayfa wuxuu leeyahay waa raggan inay isilowsiiyeen iyo inay ilaaween baanaan kala garanayna ciduu ka tegayba ma jiro waqad kharaja ahlu صaxiix xadiidka صaxiixa ragga dhigdhiga ee ehelka u ah waxa ay takhriijiyeen macnaha soo hufeen iyo wal a'ima a'immada waaweyniba waxa ay soo shaandheeyeen maa aclama bihi asxaabuhu mimaa wacadahum bihi min alduhuuri calaa acdaa'i waqad kharaja ahlu صaxiixi wala'ima a'immada cilmiga xadiidku waxay soo hufeen maa aclama bihi asxaabahu wuxuu nebigu asxaabtiisa ogeysiiyey asxaabtiisa nebigu waxaa uu ogeysiiyey wa wacadahum bihi uu u ballan qaaday ugu bushaareeyey kaax axaadiidta sheegaysa culimada xadiidkaa soo takhriijiyey way soo takhriijiyeen haddii la idhaha way soo shaandheeyeen wey macnaha a'immada iyo culimada xadiidka ku howlani waxay inoo soo haadiyeen oo inoo soo hufeen maa aclama bihi asxaabahu nebigu wixii asxaabtiisa soo ogeysiiyey iyo wixii ugu busheereeyey axaadiidta sheegaysa iyagaa inoo soo shaandheeyey kutubta saxiixa inagu jiraan waxyaabaha u busheereeyoa min aduhuuri calaa acdaa'i in cadowga laga adkaan doono wa fatxi maka maka la furan doono wa beyt lmuqadas bayt lmuqadas la furan doono waalyaman waashaam waalciraaq intaasoo meeloodba in la furi doono axaadiid saxeixa kusoo walaaltood maraajicda ka helaysaa muslimiinta fii kitaabi aljihaad wuu sii sheegayba dahabka iyo xariirta laga heli doono labadii dowladood ee romanka iyo bershianka ee ugu waaweynaa bariga iyo galbeed ayuu ka sii warramaya iyo maalmaha ragga la bisan doona suraaqatu bnu malik ayaa ka mid ahaa ragga ah dowladdii galbeedka ee reer eeraan waa kii isku taagay markii dambe la xoreeyey ee yidhi taajkaa iyo horta agabkaa mucjisadii nebigu ha daahirtee aan isku jooka intaasoo dabeedna waa kii gashaday waaya wa duhuuri اlamn amnigu inuu muuqan doono ayuu nebigu sii sheego amnigu isu bixi doono muslimku hadduu cabsanayo amnigaa isu bixi buu u bushaareeyey xataa tabcana almar'a ilaa ay heeriyeysato orka tabcan almar'a addaciina waa gabadha intay awrka rarato loogu sameeyo hawogta yar dabeedna gibisha loo xidho sidaa ku fuushan awrka dhaqan ay carabtu lahayd wey oo gabadhay awrka saarayaan dabeedna dalaayad yarna oo lagu dul samaynaya tabcan almar'a gabadhiiba awr fuulaysa min alxiirati ilaa maka meesha xiiro laydhaa ilaa maka eryadaa cumaan iyo xaggaa intay kasoo fuushay ilaa maka soconaysa markaasay dabeedna laa takhaafu ila allah ilahay mooya cid kale ka cabsan mayso goor muu sheegaya arrinta iyadoo islaamkuba dhowr qofi oo maka la joogo ee asxaabta naftu qabato hebel baa la dilay iyo hebel baa la dakray iyo hebel baa la garaacay iyo hebel baa lagu ciyaaray kacbada harkeedu jifaawey waxay yidhahdeen alaa tastansiru lana miyaanad ilaahay gargaar noo weydiinay waana la dhibay war waa degdegaysaana arrintaasaa dhici buud islaamkaa dalkan wada xukumi wuu qabsan doonaa islaamku bariyo galbeedba ilaa gabadhu intay bari ka timaada ay halkaa ka soo xaji doonto cidina la soconin ciday ka cabsanaysaana jirin ilaahay mooyaane siibaana dhacda waa mucjiso wa ana almadiinata satuza in madiine lagu soo duuli doono ayuu nebigu sheegay waana lagu duulay dagaaladii fitnada ahaa ee dhacayay oo waa kii dee xajaaj binu yuusuf wakhtigii madaxdii reer bani umaya meesha ka talinayeen madiine dagaal culus ka dhacay ilaa hablaheedii la isla jeeday wa tuftaxu khaybar magaalada khaybar la ydhaa in la furi doono calaa yadi caliyin gacanta cali fii qadi yowmihi maalintaa uu joogay aroorteedii maalintaa uu joogay aroorteeda in gacanta cali lagu furi doono khaybar buu sii sheegay wataynu qisada imka soo marnay aroorta calanka waxaan u dhiibayaa nin ilaahay gacantiisa uu ku furo go-aankaas u bixiyey ilahay baa u sheegay sidii u dhacday wamaa yaftaxu allaahu calaa ummatihi min addunya adduunyada ilaahay waxa u furi doono ummadda nebiga wuu sii sheegay nebigu wa yu'towna la siin doono min zahratiha oo bilicdeeda bilicda adduunyada iyo qalcadaheeda iyo maalka gaalada iyo waxa loo dhici doono wuu sii sheegay zahradu waa maalka iyo quruxda iyo wa qismatihim siday uqayb inay qaybsan doonaan kunuuza kisra wa qaysar kisra iyo qaysar kisrana waa ninkii ka talinaya boqortooyadii ballaadhnayd ee reer bariga reer eeraan qaysarna waxa ahaa nin nimankan galbeedka ee kiristanka ahaa ee ay kiniisaddu hogaaminaysay reer yurub iyada oo asxaabtu ay yar yihiin oo madiine ay u hijroodeen oo lagu soo duulayo oo kolba dhan lagaga soo hinjinayo ayuu bushaaradii asxaabta uu bushaaraynaya bay ka mid ahayd kunuusu kisra wa qaysar qalcadooda iyo baanankoodaaynu furanayn markaasaa la tunfaqanna fii fii sabiili illaah jihaadkaa lagu bixin doonaa mid munaafiqiinta ka mid a ayaa maqaalada asxaabta dib u xusuusiyey maalintay gaaladu soo dul degeen axzaab madiine soo dul degeen markaasaa wuxuu lahaa waryaareen war maxamed wuxuu inoogu bushaaraynayay labada boqortooye ee waaweyn inay baanankooda adduun ka soo qaadan doono wa axadunaa laa yastatiic an yakhruja ila albaw midkeenna caawa wuxuu kari kari laaya inuu kaadi tago labadaasa isu qabanaya gaaladii baa inagu xeeran axzaab madiinaa lagu xeeran yaho xarunteeniya waynu kaadi kari tagi kari laana bushaaradaana wuu sheegay dadku waswaasinaya naxli buu ku afuufaya waqad qadamnaa kaiira min dalik wax badan oo arrimaha ka mida waynu soo sheegnay fii haadihi siira kitaabkan siiradaa baynu kusoo sheegnay arrimo badan oo mucjisaadka ka mid oo dagaaladii dhacay waqadamnaa maa fi lqur'aani min dalik waxaynu soo horumarnay arrimahaasoo qur-aanka ku sugan waqadamnaa maa fi lqur'aani min dalik qur-aanka wuxuu ka sii warramay ee mucjisooyinka ahaa iyagana waynu soo marnay wahaadaa yugniina arrintaasi waxay inaga kaaftoonsiinaysaa inagaga fillaanaysa can ilidaalati inaynu sii dheerayno fii haada almaqaam goobtanka hadalkeeda mucjisaadkanka hadalkooda inaynu sii dheerayno intaa horeynu ka soo warranayba inagaga filan fa xasbuka maa samict waxaa horeen kugu soo akhriyeed maqashaa kugu filan ilaan may ahayn calaa sabiili alxasr laakiin calaa sabiili almithaal waxay ahayd uun habkan aan usoo dhigaya buu ku leeyahay tusaalayaal meelaha kala duwanee mucjisada nebigu geli jirta laakiin may ahayn inaan istiqsaa ku samaynayo oo aan dhammaystirayo mucjisaadkao dhan marka intaas kugu filan qofkii qaanacaad doonaya ee qalbigiisu khayrka aqbalaya intaas ku filan wahaadaa yugniina iqnaagu waa wixii oo kugu filacda can ilidaala inuu dheerayno intaasaa inaga filan mucjisaadka rasuulka sal allahu alayh wasalam wa mimaa shay waxaa ka mida yuniiru basiiratak basiiradaada waxaa iftiiminaya anaara yuniiru waxaa iftiiminta wey naara wuu iftiimay iyo anaara wuu ifiyey waxaa ifinaya basiira basar iyo basiirana basarkuna waa kan indhaha aragga indhaha basiiraduna waa aragga quluubta innahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur basaa'ir baa ilaahay ku tilmaama qur-aanka basaa'ir waa jamcu basiira waa indha fiiqnaanta quluubta marka haddaba indhahaaga quluubta waxaa kuu fiiqaya oo kuu fayoolaynaya ayuha alqaari ninkan kitaabka akhriyayow arrimahan soo socda maa mana allahu bihi calaa rasuulina sala allahu calayhi wasalam wuxuu ilaahay rasuulkeenna ku manaystay ayaa isaguna ah shay ku qancin karoo qalbiga kuu buuxin karoo yaqiin ku siin kara shaygaa ilaahay uu nabiga ku manaystay waa maxay mucjisaadkiisana iyo ka mid ah iyo karaamada ilaahay uu siiyey rasuulkiisa shaygaasi waxa weeye min cismati lahu min cismatihi lahu masdarun mudaafun ilaa faacili min cismatihi ilaalinta ilaahay uu ilaaliyey lahu rasuulka taa qudhigeedu waa wax aad ku qanci karto muxuu ilaahay ka ilaaliyey min annaasi dadka dadku ilaahay ka ilaaliyey wa kifaayatihi min man aadaahu ciddii dhibtayna allah kaga filaaday arrimaha lafdigoodu way ku qancin karayaan qaala tacaala ilaahay baa wuxu uhi wallaahu yacsimuka min annaas waa loo bushaareeyo waxaa la yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wixii ilaahay kugu soo dejiyey dadka gaadhsii bushaarada la ha baqanina bushaaradiina waa loo raaciya waxa le wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinaya allaa dayr kuwa ilaahay baad magan u tahay ha baqin lidaalik bay asxaabtu leeyihiin le damaanadqaadkan uu nebigu haystaaye iyagu ma haystaane markay adkaato faraskiisana xagga colka u weriyo isagaanu dee annagu ku yaro dabagaban jir ballanqaadkan ila haystaa la dili maaye taasay ku kalsooyin asxaabtuna wa qaala waxa ilaahay uhi wasbir lixukmi rabbik go-aanka alle ku sabir fa innaka biacyunina annagaa ku ilaalinayna go-aanka alleh ku sabir oo raac anaa ku ilaalinaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaysa allahu bikaafin cabda miyaanu ilaahay ku filayn addoonkiisa maya wuu ku filanya balaa baa lagu jawaabaya ilaahay wuu ku filan yahay addoonkiisa idaafadaa tashriifa addoommahao dhan wuu ku wada filan yahay addoonka markaa la isku haystay oo weerarku ku maqnaayo yoolka ahaa waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee loogu horfasiraya nebi maxamed miyaanu ilaahay ku fillayn isagaa soo dirayo ammaanadii ilaahay busuda maya wuu ku filan yahay وqaala tacaalى ilaahay baa wuxuu yihi waa aayadii ka warramaya ilaalinta nebiga ilaahay uu ilaaliyey oo mucjisaba u ahay dee inaa kafaynaaka almustahzi'iin waxaanu kaaga fillaanay kuwa kugu dheeldheelay kuwa kaa riwaayadsanaya ee miisaankii iyo mudnaantaad lahayd aan ku siinin anaa kaaga fillaanaya baa ilahay ui kaaga fillaanay weliba ficilku soo cabirayo saasay ahaydoo halkaad aaya sharaxa aayadda ah haddii aad akhrido waa suuratu xijri aayadda shan iyo sagaashane waxaad arki doontaa iyaday mufasiriintu tirinayaan labaataneeyo nin oo nebigu maka ka fadhihi lahaa oo mid waliba si xun u dhintay iyadoo laba arkayaba mid ay cuno mid dacaw cuno mid mas cuno mid furuq u dhinta mid uu dilo sangaal leh mid intoodii badnayd oo beder si xun ugu dhintay oo la jiiday oo bohol lagu riday innaa kafaynaaka almustahzi'iin raggii u soo joogay indhahay saareen hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo wuxuu samaynayay daba dhigayaan baad ka akhrii karaysa waanaynu ku soo marnay kitaabka dhexdiisa walamaa nazala markuu soo degay buu wallahu yacsimuka min annaas kolkii aayaddaasi ay soo degtay sarafa xujaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu iska duway bari gaarhkii sarafa wuxuu iska kaxeeyey xujaabahu waa xaajib xujaab xijaabahu maaha waa xujaabahu waa jabacii wey xijaabku waa kan la sii daayo xujaab waa dadka ilaaliyayaasha ah dadkii geyrhkiibaradii iyo bori gaarhkii iyo waxaanayn luqaddaa casriga marat luqadda ajinabiga loo yaqaano dadkii xuraasta ahaa ee nebiga ilaalinayay ayuu iska duwayoo wa qaala wuxuu idhi insarifuu faqad casamaniy allaahu waa raggii i ilaalinayow iska kala taga ilaahay baa ilaalinaya markuu ilaahay dee siiye bushaaradan ayuu ihi raggii soo jeeday hubka site igu howlanaayow dee iska kala taga cadowgaa iga ilaalinaysaan allah iga ilaalinaya ma sidaasa ahaa dee haddaan aan iska seexanno markii ka horraysayna wuxuu lahaa shirqool baa jira xagga cadowga ah ee caawa waxaan ku rayn lahaa qof heeganka yeesha dabeedna axadu saxaaba ayay maqashay hubkiisa sanqadhiisii caaisha haddii ay u sheegtayna waa hebel intaa kadibna aayaddaa soo deg war iska kala taga bu iyadoo laga qaadanayo qofka mas-uulka ah in la ilaalin karo liannahu dee dad mufsidiina baa jirooo sharwadeenahoo maaragtay ka faa'iidaysanaya oo baatilba ku soo doonanaya waana sidii lagu dilay dee maaragtay cumar iyo caliba waqad qadamnaa waynu soo horu marnay xadiida ducthuur ninkii magacaa la odhan jiray waida wa iraadatuhu qatla annebiy ninkii seefta sitee nebiga usoo dusay ee doonaya inuu khaarajiyo ee nebigu uu u sheegay wuxuu u socdaba mar maxaad u socotee wax kaluu sheegay mee dee taaumaad socone waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaad u socotay ha cid kaloo noogeyd ma jirin anigii hebel mooyaane waa kii isdhiiba islaama wacismat illaahi linebiyina iyo ilaahay nebigeenna siduu ilaaliyey taa waynu soo marnay wadakarnaa waxaynu sheegnay kaiiran in badan mimaa xasala min abi jahl ninkii abijahal la odhan jiray wax badan oo faldembiyadu nebiga ku sameeyeen waynu soo marnay lamaa araada markuu la doonay birasuuli lmakaayid rasuulka markuu la doonay almakaayid shirqoolada shirqoollo badan buu nebiga la doonay fakafaahu allaahu shara ilaahay baa sharkiisii ka hakiyey maanta maxamed baan ku quusanayaa buuli ma dhexdiininbuu sujuudaayo uu foorfoorsadaa aniga igu dhiga maanta dabeedna nebigoo tukanayuu kusii socdaa kacbada agteeda ku tukanaya inuu wax ku dhuftaa buu doonayaa kaga kawsiyo qoortaa ku dhufta in yar markuu u jiro ayaa wuxuu bilaabay inuu reefas u soo baxo dib u gurash ayuu bilaabay sida qofka hub khatara indhaha marka laga geliya uu dib u cararo kuwii daawanayabaa dh maxaa kugu dhacay waxa igu dhacay buuhi meeshan anigiiyo isaga noo dhaxaysa ayuunbaa waxa ka dilaacay buuhi bohol weyn booraan aad u weyn baa ka dilaacdo holo naarina ka soo holcayso inaan ku dhacaan ka baqay ilaahay baa kaga filaada nebiguna markii arrintaa loo sheegay wuxu uhi hadduu soo yaro dhowaan lahaa waslad waslad bay malaa'igtu ula kala tegilay fakafaahu allahu shara wamaa mana bihi calayhi wuxuu ilaahay ku manaystay nabiga laylata alhijra habeenkii qaxoontiga habeenkii qaxoontiga dee waad garanaysa iyada quraysh oo dhan baa yihi warku uu uu batae waa sida suuratu alafaal midda aad ka akriyi karayso aan caawa ku bogsanno tusmo dad tusmaabaa la soo ururiyo hubna loo dhiibalayo gaadh ka qabto marka u horreeyuu soo baxo korta u dheereeya magtuna waaba diyaarba hadday shan boqoloo halaa doonayaan waynu siin doonaa quraysh cid ay u raacayaanna ma jiro de iskama wada celin karaan reer banu hashim waynu siin doonaa quraysh baa siin doona dee indhahood oo shanabu iska dhaafay waxadiidi suraaqata fi ariiq isagana waynu soo marnay suraaqat bnu malik oo markuu nebigu tegey ogaaday inuu kaa yahay faras ka daba kaxaysto markuu doona inuu waranka la gaadhaba farasku libdhown ilaa shafka un dhulka uu ku dhufto uu dhan u duulo isaguna markii dambe dee waa kayidhi war maganii qor ammaanii qor aan kaa hadhaya waa soo marnay iyadana wa cala aljumla duuduub ahaan aan soo ururin fa yakfiina min hada albaab baabkan waxa inagaga filan sheegaya macnaha inuu ilaahay kaga filaaday nebiga inuu gacan ummadeed ku dhinto gacan bani aadam inuu nebigu ku dhinto ballantaa ilaahay uu qaaday inay hirgashay waxa kaaga filan annahu calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed makasa wuxuu dhex joogay bayna acdaa dad cadowa buu dhex joogay aliddaa aad u kakan laduud waa caduwun laduud marka la leeyahay waa cadow cadaawadiisu meel gaadho weeye waa dadka colaad col daahii go-ay markay dadku noqdaan ee cadow xiniyo goysa u noqdo ayaa laduud la yidhaha aliddaa bayna acdaa aliddaa niman cadaawadoodu ay abtirsatay buu ku dhex nagaa bimaka maka ayuu la joogay qaar cadaawadoodu fogaatay alaaa casharata sana saddex iyo toban sano wa bayna mushaabihiihim kuwaa maka qaar shabbahayayna wuu dhex joogay min almunaafiqiina waalyahuud oo munaafiqiintii iyo yuhuudda ah ayuu dhex joogay goorma cashara siniin kuwanna toban sano ila saddex iyo labaatan sanuu nebi ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuul ahaa saddex iyo tobanna kuwaasu kusoo qaatay markii uu hayn waayu ka soo cararayna toban sano ayuu haddana abeesooyinkan suntu ka soo kabacaysa ee ardaayadii madiine jiife ee yuhuudda iyo munaafiqiinta ah ayuu iyagana toban sano dhex jiifay oy sun waraabiyeen oo isku dayeen inay dhagax ku basiyaan oo isku dayeen isagoo soconaya inay meel ka tuuraan intaasoo jaanis bay la eegtee oo intaba ilaahay fashiliyey famaa tamakana axadun qofna ma suurto gelinin min iisaali adan ilayhi inuu dhibaato gaadhsiiyo min iisaali adan ilayhi inuu dhibaato qofna gaadhsiiyo nebiga uu kari waayo bal kafaahu waxaa kaga filaaday mawlaahu ilaahii garabkiiyo gaashaanka u ahaa hiiliyihiisa ahaa shara acdaa'ih cadowgiisa sharkiisa ilaahay baa kaga filaaday xataa adhara addiina wa tammamah ilaa diintii uu nebigu muujiyey oo uu kor yeelay huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala diini kullih wakafaa biاllaahi shahiida waxaa loo soo diray liyudhirahu cala diini kulli si uu diintan u hirgeliyay diimaha kaleda uga sarrayso marka xataa adhara diina watamamah ballantaa ilaahay uu qaaday jeero uu nebigu hirgeliyay calayhi salaatu wasalaam walxamdu lilaahi xamdan yuwaafii nicamah wayukaafiu masiida wanas'alu اllaha an yuwafiqa qaari'a hadihi siira ila itibaaci rasuuli اllaahi sala اllahu calayhi wasalam waasxaabihi waansaarih saasuu markaa kusoo gebagabeeyey deriskan kitaabka sheekhu oo maaragtay iyo ducada ilaahay isagana ha u dembi dhaafo cilmigiisana naafaxa ka dhiga innagana ha inagu anfaco qofka muslimka ana wuxuu sheekhu ugu duceeyey inay faa'iido weyn u tahay siiradan uu qaatay in uu dabiquu ku camalfala kuwii ku camalfala allah inaga yeelo wa subxaana rabbika